barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah lix iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay marti ku yihiin dhalinyarada jaamacadda camuud ee boorame oo ku soo bandhigay hal abuur la xidhiira tiknolojiyadda casriga ah
waa hal abuur cusub oon annagu hindiisnay runtii oo aan ugu talagalnay bulshadaan maanta aan ku dhex noolnahay inuu wax badan ka bedelo marka waxaan u samaynay application mobile app ah oo ay google playga kala soo degi karaan oo ay u isticmaali karaan inay lacagta ku diraan simbal iyagoo lacagta gelinayuun lambarkii lacagtuun gelinaya kadibna diraya heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa maanta shaaca ka qaaday in ankara ay rajaynayso in ay gantaalada muranka badan dhaliyey ee sa afar boqol ay kasoo iibsadeen ruushka ay carada turkiga soo gaari doonaan bilowga bisha juulaay heshiiska uu turkiga gantaaladan ugu soo iibsanayo ruushka ayaa khilaaf xoogan ka dhex dhaliyey turkiga iyo maraykanka oo xulafo ku ah gaashaanbuurta neto washington ayaa ku hanjabtay inay cunaqabatayn kusoo rogi doonto turkiga haddii ay ka dhabayso heshiiska gantaalada sa afar boqol xogayaha kumeelgaarka ah ee difaaca maraykanka batrick shanahan ayaa horaantii bishan warqad uu u diray dowladda turkiga uga digay cawaaqib xoog leh haddii ay uga laaban weyso turkiga heshiiskaasi ilaa iyo koob iyo soddonka bisha juulaay waxaa kale oo uu sheegay in ay soo eryi doonaan duuliyayaal turkish ah oo hadda tababaro la xiriira dhinaca duulista diyaaradaha dagaalka soddon iyo shan u jooga dalkan maraykanka turkiga ayaa qorsheynaya inuu maraykanka ka gato in ka badan boqol diyaaradood oo ah kuwa dagaalka gaar ahaan nuuca loo yaqaano fa soddon iyo shan maraykanka ayaa ku hanjabay inuu heshiiskaasi joojin doono dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa iiraan ku eedeeyey weerarkii khamiistii gacanka cumaan loogu geystay laba doonyood oo gaas siday waxaana uu beesha caalamka ugu baaqay in mowqif adag ay ka qaadato hase yeeshee waxa uu waraysi siiyey wargeyska sharqal awsad ee maanta soo baxay uu ku sheegay in sacuudigu aanu doonayn dagaal gobolka ka dhacaa maxamed bin salmaan waxa uu yidhi dowladda iiraan way tixgelin weyday ra-iisul wasaaraha jabaan oo marti u ahaa waxayna jawaab muuqata ka bixisay dadaalkiisii iyadoo weerar ku qaaday laba doonyood oo mid ka mida uu jabaan leeyahay bin salmaan waxa uu sheegay in sacuudigu aanu doonayn dagaal ka dhaca gobolka laakiin aanu ka labalabeynayn inuu ka jawaabo tallaabo walba oo halis gelin karta shacabka madax bannaanida midnimada dhulka iyo danaha boqortooyada sida uu hadalka u dhigay iiraan ayaa horey isaga fogeysay kuluglahaanshaha weeraradii khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta marinka xumuus oo halbowlo u ah caalamka
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa voice of america washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkii maalinta axadda aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna ayaan maanta ku soo qaadan doonaa dhallinyarada wax ka barata kulliyadda cilmiga i t-ga ee jaamacadda camuud oo ka soo bandhigay munaasabad loo qabtay furitaankii kuliyaddaasi nidaamyo cusub oo i t-ga ah oo lagu isticmaali karo shirkadaha ganacsiga iyo lacagaha la isugu diro telefoonada gacanta waxaa barnaamijka inoogu martiya shan ka mid a dhallinyarada soo bandhigtay nidaamyada cusub ee ay hal abuureen ee ku saabsan dhinaca cilmiga i t-ga bal haddaba haddii aynu ku horrayno kooxda soo bandhigtay telefoonada gacanta ee abkooga loo isticmaalo lacag dirista inay bal inooga sheekeeyaan waxa uu ku saabsan yahay hal abuurkoodu bismillahi raxmaan raxiim magacay waa fatx cabdi daahir dhigta jaamacadda camuud khaasatan kuliyadda i c t-ga maanta waxaa xaggan ku soo bandhignay ama la wadaagnay fikir cusub oo runtii aan isnay bulshadiina wax badan buu ka bedeli doonaa ama u qaban doonaa waa hal abuur cusub oon annagu hindisnay runtii oo aan ugu talagalnay bulshada maanta aan ku dhex noolnahay inuu wax badan ka bedelo waxaa jira magaaladeedan ama dalkaygan waxaa laga isticmaalaa xagga hadday noqoto lacagta marka la dirayo in loo adeegsado laba shirkadood baa jira midna ii dahab baa lagu diraa midna saad baa lagu diraa oo waa hab runtii lagu kaydiyo lacagaha laguna dirsado oo qofkaad ugu diri karto adoo xaggan jooga magaalo kale ugu diri karto ah electroniga marka waxaan ka fik waxaa la adeegsadaa marka la dirayo koodhadh baa la adeegsadaa in mar tutu siro laga horeysiiyo mar erer siro laga horeysiiyo xidig nambarkii la geliyo system noocaasoo dheer baa la mari jiray marka waxaan u fikirnay inaan systemkii aan soo gaabino oo aan ka dhigno wax qof kasta fahmi karo khaasatan dadka qurba joogta dalka imanaya ayaan ugu talagalnay in ay yacni fahmi karaan marka waxaan u sameynay application mobile app ah oo ay google play kala soo degi karaan oo ay u isticmaali karaan inay lacagta ku diraan simbal iyagoo lacagtii gelinaya uun nambarkii lacagta un gelinaya kadibna diraya ku sarifan karaya lacagtii meel dhigan karaya sidoo kale waxa aan ku soo saa'idinay applicationkaas features badan oo runtii aniyo waxaan ka wada fadhin cabdiraxmaan oo aniga cabdiraxmaan iyo inankaloo businesska dhigtaa oo la yidhaahdo abubakar saddexdaasaan sa kaashanay oo runtii fikirkan aad u soo dee xoojinay marka cabdiraxmaan uu garab fadhiyaa oo isna la wadaagi doonaa oo wuxuu nii sharxi doonaa qaybtan q r code kana nii sheegay kamaradan lagu diray lacagta oo taas runtii ina fududayn doonta habka lacagtii khadami jirtay ee nambarka ama la arkayn ama wixii o dhan fududayn doonta oo cabdiraxmaan ba isagana inooga warrami doonaa cabdiraxmaan maxamed xaaji abubakar sidaa uu saaxiibka fadxi uu tilmaamay barnaamijkan aad soo bandhigteen mobilka muxuu faa'iido u leeyahay bulshada ee uu kaga duwan yahay kii hore ee ay isticmaali jireen kan imiga aad soo bandhigteen
horta wuxuu faa'iido u leeyahay ta koowaad oo ah qofkii markuu meherad dhex joogo kale wuxuu u baahan yahay maxadanayay q r code baa ku iibsadiisa in looga dhigo q r code ama quick response code wax loo yaqaano oo sawir yar inuu sawirkaa mobilkii la soo baxo uu applicationkii furo uu iskaangareeyo ku qabto kamaradii uu kadibna nambarkii xaggaasoo galo uu nambarkii xaggu ka khaldami lahaa uu meel kale kaga dhici lahaayoo kale taas horta waa faa'iido weeyaan talabaad oo ah inuu maxadanay deen nambarkii koodhkii in qof kale maxadanay koodhkii uu maxadanay qof kale ka xadi karin uu koodhkii sida qofkii meheradda u gaaraya iyo tu kale waxaa jirtaa inuu applicationka caadi ahaan laba qof oo kale isla jooga qofba lacag buu baahday kii kala araba in loo diro marka waxaa loo baahanyay maxadanay qofkii intay nambarkiisu yar baranayaan nambarkii inuu khaldami karaa dhici karta marka applicationka wuxuu leeyahay qayb la dhahdo receive waxa markuu receive ku dhufto waxaa soo baxaya maxadanay koodhkii markaanu qofkii kalena koodhkiisaa ugu dhufto koodhkiisaa ugu soo qabta kamaradii kadibnu lacagta geliyo diro marka taasina waa faa'iido labaad uu leeyahay tasaddexaad uu leeyahay oo ah inuu qofkii nambaraantii maxadanay ugu seef karnaa telefoonka inuu qof telefoonka ku jira uu u diri karo isagoo nambarkiisa inuu xigtisanaan u baanay marka hore waxaad inuu nambarkiisii garanayo kadibna uu short code iska geliyo xagga hore uu soo geliyo maxadanay two two zero ama laba one zero taasina waa laga maarmaya labada shirkadood ee markaasi lacagaha lagu dirayo electroniga laga isticmaalo iyaga ma u bandhigteen mase laga yaabaa inaad u bandhigi doontaan horta runtii maanta brograamkan waan soo jeedinay oo waa horta markii ugu horreysay brograamkan waxaan sameynay sebtembar baan bilownay waan u soo bandhignay shirkadda telesomta marka ugu horreysay ugu horreyntii isagoo markaa khaasatan telesom keliya dariyaan usoo bandhignay oo marka c b baan bixinay sad b in la yidhaahdo oo marka uu diro q r code lagu diri karo habkaasoo fudud runtii muddooyin badan baan sugaynay oo yacni in ay derismon jawaabna soo siiyaan muddooyin badan waan sugsugnay aduu in badan suga suga aduu waqtigu isla daba dheeraaday den markaan xaggaan wax rajaa kasoo socon aragnay den haddana waxaan sameynay in haddana aan somtel ku somtel idahaba samayno dee kii sontoshan shirkaddii baan tegnay sontoshiina horta runtii iyadana markaanu geynay waxyaalo badan jawaabo badan baan kasoo helno inay yidhaahdeen dadka waxaa ma fahmi karayaan waxyaalahaasoo kale den waxaan go-aan ku gaadhnay inaanba anagu goonis ku saarno labadoodiiba isku darno dadka igu faa'iideyno maadaama labadii shirkadood dee aan warcad weli ka hayn so sidii baan ku dadaalnay jaamacaddii labadii baan isku darnay labadana isku darnay runtii horta waqti badan bay nagu qaadatay in habeenno badan usoo jeedno waan usoo jeednay waan isku darnay labadoodiibana qof kasta marka oo ummad ka mida reer somaliland inuu diri karayo oo labadoodiiba hal meel ka dakar hal god weliba nambarka un keliya waxay ku xidhan tahay inuu farayaasha ka kororseero xitaa baankii akoontka ku shuban karayso marka taasina dadaal dheeraaday u baahneed runtii oo dadaalkiina waan gelinay juhdigeentii dadaalkii waan samaynay alxamdulillah final maanta wanaga soo bandhignay iyagoo isku dhex jira sidoo kale waxaa iyaguna ka mida dhallinyarada barnaamijka nagala qayb qaadanaya cabdiraxmaan cali daahir oo isna ka mid ahaa dhallinyaradii soo bandhigtay hal abuurka ku saabsan dhanka shirkadaha ganacsiga cabdiraxmaan muxuu ku saabsanaa barnaamijkiina dhinaca shirkadaha ganacsiga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan cali daahir waxaan dhigtaa jaamacadda camguud gaar ahaan kuliyadda i c t ga waxaan ka mid ahaa ardaydii maanta soo bandhigaysay projectiska ama systemiska ay ugu talagaleen inay bulshadooda uga faa'iideeyaan markaa systemkan maanta anigu soo jeediya wuxuu ku saabsanaa waa b o s ama point of seal waxaa loo yaqaano oo lagu isticmaalo habka casriga ah ee shirkadaha retailerska ay ku iibiyaan productiskooga ay hayaan marka systemkan waxaa loogu talagalay dhammaan hal shirkad looguma talagin waxaa loogu talagalay dhammaan dukaamada subermarketyada iyo retailerska oo dhan baa loogu talagalay marka systemku wuxuu qabanayaa productiskooga ay iibinayaan ayay systemka ku xaraysanayaan kadib way kusii iibinayaan oo wuxuu leeyahay qayb u ogolaanaysa inay ka iibiyaan customarska kadib customer kasta markaad alaabtii ka iibiso alaabtii wuxuu kaaga goynaya productiskii kugu sii jiray ayuu mar walba kasii goynaya intii aad iibisay kadib wuxuu kuusii orecomend garaynaya ama uu kuu sheegayaa inta productii ee kaasii dhammaanaya productiska kuu yaala inta tiradooda ay leeg tahay inta expirekoogi u dhacay intay leegyihiin waxaasoo dhan buu kuu qabanaya systemka ganacsatada yaryarkiisay uga faa'idaysan karaan ganacsatada yaryarkii waxay uga faa'iidaysan karaan inay kusoo alaabtooda ama broadsiskooga ay ku xaraystaan kadibna ay sidoo kale waxay kaga faa'idaysan karaan report buu leeyahay oo bishii oo kale iminka xisaabta marka waa la xisaabiya dukaanada marka bishii oo kale report buu leeyahay systemku kaasoo kale ay ka eegan karaan sidaasay uga faa'idaysan karaan qaabka ay u isticmaalayaan ma ka fududaya qaabkii hore kombyuutarka loogu isticmaali jiray ablicathonada kale ee ku jira ha wuu ka fudud yahay aad buu ka fudud yahay waayo waxa aad dooranaysaa kuma xidhna hal maalin toddobaad bil adiga ayay kugu xidhan tahay inta aad doonayso waxaad gelinaysaa un daydkii aad doonaysay inaad ka soo bilowdo ilaa daydka kasoo qaad maanta kale waxaan doonaya inaan biloo kale soo saarto bishaasi halkii ka bilaamaysay baad qoranaysaa kadibna halkii ku dhammaanaysay kadib si toosa ayuu kugu soo baxaya
ma brogramba mise waa application gaara
systemkan waxaan ku samaynay waa p h p aan databaska back endiguna waxa weeyaan mysql marka waa web application wuxuu u baahan yahay server sam server locala iyo browser buu u baahan yahay browser sida chromeka safari noocaas oo kale wuu u baahan yahay ma is leedahay way ka faa'iidaysan doonaan ganacsatada waaweyn ee shirkadaha iyo ganacsatada yaryarkii labadoodaba inay ka faa'iidaysan karaan ma kuula muuqataa nidaamkan aad soo saarteen ee ay ku shaqaynayaan shirkadaha si ganacsigu kolley haa waan filayaa waana rajaynayaa waana waana shayga keliya aanu ugu soo saarnay inay shirkadaha iyo kuwa waaweyn kuwa yaryarba ka faa'idaystaan sidoo kale shirkadaha inta ugu badan ama ganacsiyada ma isticmaalaan systemis oldo ay iminka soo badanayaan systemsku laakiin badankooga majoritigu ma isticmaalaan marka waxaan ugu talagalnay intooda badan ee aan isticmaalin inay ka faa'idaystaan waxaa isaguna barnaamijka nagala qayb qaadanayay oo marti inoogu ahaa suhayb maxamed maxamuud oo isna soo bandhigay nidaam ku saabsan maamulka dugsiyada muxuu ku saabsanaa barnaamijka aad soo bandhigteen ee maamulka dugsiyadu anoo ku bilaabay magacayga oo ah suhayb maxamed maxamuud oo dhigta jaamacadda camuud kuliyadda i c t-ga maantoy tahay i t obidheyga oo anniversarygii loo qabanayey kuliyadda maalintii la aasaasay waxaanu soo jeedinay brojektyo kala duwan iyo anigi iyo kollegiskayga ama ardayda ay la socotaa run ahaantii way kala duwanaayeen baahiyo badan bay daboolayeen mid kastaba wuxuu isku dayeen mataqaanaa inay waxyaabaha wadanka ka jira uu xaliyo oo uu la soo saaro mataqaanaaye xal uu u soo saaro taasay tahay anigu waxaan u kacay dhankaayo iskuullada secondariga waxaanu isla ognahay iskuulladu inay ardayda markay diiwaangelinayaan ay isticmaalaan waraaqo iyo mataqaanaa qalimaan iyo iyo mataqaanaaye inay meel ku kaydiyaan oo infentary qol oo baahan yahay lagu kaydiyo wuxuu ka hortegayaa barnaamijkan web applicationka ee school management systemkani in uu waraaqihii badnaa iyo waxyaabihii uu ka hortago oo uu ku seefgaraysto shaqaalaha iskuulku iskuulka uu ku seefgaraysto ardaydii classeski fasaladii uu ku seefgaraysto uu ku seefgaraysto sidoo kale xisadihii xisiskii la qaadan jiray iskuulka maadaama uu ku beysgaraysan yahay ama uu ku dhisan yahay nidaamkani nidaamka mataqaanaa secondary schooliska talabayso aan ku daray waxa weeye habkii hore iskuulka loo qaadi jiray baymentiga ama lacagta bisha loo qaadi jiray waxay ahaan jirtay in ardayga galaaska loogu dhex tago oo lagu idhaahdo galaas hebel buuggasaa loo soo rogo ladhado galaaskaasaa tahay haa lacagta laga qoro wuu bixiyey hadhowt hole haddii dib loo raac idhahdo aan dib loo raaci karayn marka nidaamka wuxuu kaa saacidayaa in ardaydii la seefgareeyo meel lagu kaydiyo bixiyey iyo kuwa aan bixin hadhowt hole dib loo raaco inta mataqaanaayay bixisay iyo intaan bixin haddii wax lagu leeyahay in haddii wax lagu lahayn in loo gooyo sida mataqaanaa dukaanadoo kale voicekoogii ama invoicekoogii warqadii baymentiga loo gooyo oo ay qaataan oo hadhowta inta kaydsan karaan ama ay sida saadkaoo kale hadhowta hole riboodka la siin karo itixaanaadkii wuu leeyahay oo itixaanaadkii waa loo soo gelin karaa ardayda haddii looga baahdo hadduu itixaan ka maqan yahay hadduu mataqaanaa itixaan aanu gelin in dib loo raaco recordskiisii horeo dhan way fududaanaysaa waxaa laga samayn karaa xataa in dhaata laga warurin karo iskuulkaasi way fududaanaysaa oo dib loo raaco waxyaabaha iskuulkaasi xagu maraya performanska ama heerka ay marayaan waxbarashada iskuulkaasi waxaa iyaduna marti inooga faadmo sheekh cismaan xasan oo ka mid a gabadhii keli ahayd ee iyaduna soo jeedisay brogaraamka faadmo iyadana waxaan weydiiyey bal hal abuurka ay soo bandhigtay ee ku saabsanaa dhinacaasi aytiga magacayga waxaa weye jaan faadimo sheekh ismaan xasan waxaanan ahay ardayd ka mida ardayda jaamacadda camuudad dhigta seniorka khaasadan kuliyadda i c t-ga riya barojekayga aniga wuxuu ku saabsanaa qaybta networka isaga oo ka hadlaya amba aan u sameeyey uskoolkii aan kasoo baxay anigu markii hore aan dhigan jiray laba iyo toban sano oo nolosheeda ka mid ahayd waxyaabaha igu kalifay inaan brojectkan sameeyo amba faa'iidooyinka aan ka rabay waxay ahayd ina dhaatada ay u sheergarayn karaan si maxaa la dhahdaa singala iyaga oo hal meel iyagoo different meel kala jooga haddana hal meel ay ku wada isticmaali karaan dhaatadiina ay si basida wada sheergarayn karaan si ay dhaatooyinkooga ay keedsanayaan ay ugu wada sheergareeyaan networkinka horta waa kombitaro amba waxyaabo badan oo laysku xidhxidhay oo internet-ku ku shaqaynaya sidaan wada ognahay wax kasta application kasta networkinku waa sheyga ugu muhiimsan waayo wax kasta imkoo kale for example gmailko kale waa waxyaabaha ugu badan ee dhootooyinka lagu diro waa qayb ka mida waa application qayb waxaana weji qayb ka mida networkinka waa wax fududeeya inuu bili-aadanka dhaatadooda ay si basiida ay u helaan iyagoo meelo kala duwan ku kala nool haddana projectkayga wuxuu ka sheekeynaya oo isku xidhayay laba iskuul iskoolka qaybihiis waa iskool laakiin qaybo badan oo kala duwan buu lahaa oolidoo qaybo ka mida aan ka tegey oonan barojekayga u sameynin laakiin qaybihiisii ugu waaweynaa ee iskoolkaan u sameeyey baramariga iyo secondariga secondarigoo laba u qaybsamaya qaybta gabdhaha iyo qaybta inamada isku xidhay maamulaha secondariga jooga wuu la socon karaa dhaatooyinka la diraayo baramariga wuxuu kaloo la socon karaa dhaatooyinka laga diraayo haddii uu joogo secondary for boys wuxuu la socon karaa secondary for gera isaga oo maxaa la dhahdaa dhammaan dhaatooyinkii oo dhan helaya markii hore ma ay jirin dhaatooyin dhaatada haddii uu maamuluhu u baahdo dhaato uu socdaalayo oo wuxuu tegayay meesha xafiiska ku xiga oo uga baahan yahay dhaatada laakiin iminka isagoo xafiiskasii jooga ayuu just kombyutarkiisa ka helaya oo ku isticmaalaya siduu uga helayaa markaa ma isku xidh guud baa jira mise waxaa jira emailka wada dhexeeya oo waxaasoo dhani baa igu soo dhacaya isku xidh guud baa jira horta waxaa ugu weyn ay isticmaalayaan waa switch waa wireless interneta wirelesskaas waxaa kusii hoos jira switcho iyo ruutaro isku xidhxidhaya dhammaan kombiyuutaradan si ay dhaatadooda ugu sheergareeyaan laakiin waxaa ugu badan ay isticmaalayaan ee u sahlayay inay dhaatadoodan saa basiidka u helaan waxaa weeji wireless ruutarka iyo switchkaasina uu ka caawinayo intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aan maanta ku soo qaadannay dhallinyarada barata cilmiga i t-ga iyo barnaamijyada hal abuurka ah ee ay soo kordhiyaan dhallinyaradaasi waxaana inoogu marti ahaa barnaamijka oo inagala qayb qaadanayay qaar ka mid a dhallinyarada wax ka baratay kulliyadda cilmiga i t-ga ee jaamacadda camuud waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay islamarkaana idiin soo diyaariyey aniga oo ah haashim sheekh cumar good ee tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaas noo soo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda haatana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaanu u gudbi doonaa waxaana ila fadhiyay cabdulqaadir maxamed mursal oo aan isla falanqeyn doono cabdulqaadir koobkii latin america ayaa si xiise leh u soconaya ciyaartii xala dhacdana argentina oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayay iyo laacibkoodii messi labaduba waa laga badiyey colombia ayaa afka ciidda u dartay labii eber ayaa lagu garaacay marka guushaas guuldaradaasi ma ahayd mid ay filayeen argentin
waxaa la dhihi karaa maysan filayn laakiin nuuro waxaa ogaataa koobka america ama qaaradda latin america wadamada waxaad moodaa inaysan kala awood badnayn sida yurub oo kale waxaad arkaysaa wadan weyn oo ciyaaraha caanku ahaa waa laga sii baqayaa laakiin wadamadan sidaas ma aha colombia oo kale markay argentin iyo brazil ka hor imaato wax cabsi ah ma qabto kalsooni ay isku qabeen marka argentin waa aragtay wixii ku dhacay weliba taas keliya ma ahayne argentin waxaa looga badin karaa xitaa goolal intaas ka badan iyagoo wato weliba qaar ka mid ah ee laacimiinta ugu wanaagsan hadda ee qaaradda yurub marka la fiiriyo leonel messi sergio aguero angel demaria markaa fiirisa dhinaca difaaca nicolas otomandi oo kale oo gadaal taagan oo manchester city gadaal u haya marka lama filayni dadka taageero meel uu meysi ku jiro inaysan waxaas ka dhici karaan laakiin dib markaa u fiiriso mar walba kooxaha way ku sameeyaan wadamada argentin waad ogeydoo meysi xitaa laba jeero finaal uu imaaday xitaa in laga qaada koobka ha su-aashaasaan rabay inaan ku weydiiya hadda inta badan sanadihii ugu dambeeyey argentin wax koob ah ma aysan qaadin iyadoo weliba haysatay ciyaaryahano waaweyn oo maaragtay ka wada ciyaara yurub iyo america marka mushkilada haysata argentin ee dhinaca koob la-aanta ah maxaa lagu tilmaami karaa run ahaantii wadanka wadan kubadda cagta caanku ah waaye argentin dhibaatada keliya ma aha dadka qaar a laga yaaba inay ku macneeyaan nasiib darro taas keliya ma aha waxaa fiirisaa wadankan ciyaartooy badanaa ka soo baxdo laakiin dhibaatada ugu weyn oo jirta ayaa waxay tahay qaar ka mid ah ciyaartooyda ayaan meysi dartiis loogu ogolayn inay garoonka soo galaan tusaale ahaan haddii aadan meysi xiriir fiican lahayn tababaraha xitaa kuma soo dooran karo haddii ay dhacdo xitaa inuu kusoo doorto waa inaad keedka iska fadhidaa sida hadda daybaala oo kale oo laacib aad u wanaagsan ah inta badan ma ciyaaro ciyaartooyda aysan meysi isku fiicnayn waxaa ka mid ah icardi oo inter weerarka uga ciyaaro kale oo laacib weyn oo weerarka ka ciyaara ah oo qayb weyn ka qaadan lahaa ee qaaraanka weerar ee kooxda argentin waxaa kaloo ka mid ah banega oo u ciyaara kooxda sabila oo ah ninka qadka dhexe u maamula markaa fiirisid ciyaartooyda ay qadka dhexe hadda u wataan iyo banega markaad isku fiirisid dabcan banega ayaa aad u wanaagsan waxaa kaloo jira ciyaartooyda ka mid ah nicolas otomandi oo kale oo argentin isagana aad runtii uga dhex muuqday hadda higuain oo kale ma wataan marka waxyaabahaas oo isbiirbiirsada marcos roho oo kale oo daafaca uga ciyaari jiray hadda kuma jiro marka markay arrimahaas oo dhan isbiirsadaan lamela ayaa ka mid ahaa oo tottenham u ciyaaro marka ciyaartooyda aan xiriirka fiican la lahayn meysi si kastoo a u wanaagsan tahay intuu meysi joogo meeshaas waxba kuma yaalaan marka qaladaadka taas ayaa la leeyahay sabab way u tahay dhibaatooyinka argentin haystay qayb ka yihiin waayaha waan arki doonaa in ay kasoo kabsan doonto guuldaradaasi argentin iyo in kale ciyaaraha u harsan ciyaar kale oo xalay dhex martay venezuela iyo peru waxay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah ciyaartii furitaanka jimcihiina brazil ayaa saddex iyo eber ku dhifatay bolivia iyadoo laba ka mid ahna goolasha uu keenay ciyaaryahan philip cotinio goolka kalena uu u dheliyey ciyaaryahan everton neymar ayaa ka dhaawacan brazil oo aanan safarin kulankaas cabduqaadirow koobkan latin america arinta sheekada isoo jiidata ayaa ah in dalka qatar oo ku guuleysta koobka qaaradda aasiya uu ka mid yahay xulalka ciyaaraya arintaasi
qatar kama tirsana qaaradda latin america laakiin xeerka koobka ayaa wuxuu yahay dalkii ku guuleysta koobka asia way ku marti qaadaan inuu ka qayb galo waxaa loo arki karaa nooc ka mida goolaaftanka oo kale maxaad isku haysaan haddii aad tihiin reer asia kaalaya halkan imaada koobkan ka qaybgala laakiin haddii ay ku guulaystaan ayaa waxa ay dhibaato ama ceyb ku noqonaysaa south america marka koonfurta america wadamada ka dhisan waxaa kaloo ku jira jaban oo isna ka mid ah dalkii finalka la ciyaaray qatar ee aan iraahde ee, sam- ee, finalka la ciyaaray ee, marka haddii ay ku guulaystaan markaas waxaa dhici karta koobkii qaaradii ay dhiganaysay ayaa laga qaaday inay ka fiirsadaan dhici karta sanadka Aha, marka- dambe maya
marka meelay brazil iyo ku jiraan iyo jili iyo colombia iyo ma u malaynayo inay eh, koobkaas soo qaadi doonaan Waayahay.
waxaa kaloo kugu darayaa eh, cotinho ayaa soo baxay brazil waxaa ka dhaawaca neymar laakiin kaalinta uu neymar baneeyey waxaa soo buuxiyey cotinho mararka qaar waxaa moodaa ciyaartooy ku qarsoon hooska ciyaartooyda kale oo haddii fursad la siiyo inay ka ka faa'iidaystaan faa'iidaysan karaan qatarna caawa ayay la dheeli doontaa xulka Paraguay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa anaga intaa haatanna kaalimihii heesaha heestii aad maqlayseen bilowgii barnaamijkeenna ee aan kala hubsado iyo codka macaan ee cumar dhuulle ayaan dhegeystayaal idinku soo dhaweynayna heesta aan kala hubsado iyo codka allah u naxariista ee cumar dhuulle ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinla socodsiinayay cabdulqaadir samakaabi anigoo ah nuur xasan iyo bashiir abiikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
markaysay habeen waan hanuunsano inkaygiyey halkaad joogtidinba laga soo helaa halkaad joogtidinba laga soo helaa markaysay habeen waan hanuunsano inkaygiyey halkaad joogtidinba laga soo helaa halkaad joogtidinba layga soo helaa amaan hadalay waxaad ihuise hadqalkaygu wacan hadqalkaygu wacan salaasado amaan hadalay waxaad ihuise